الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته su-aasha maxay shareecadu ka qabtaa in ay gabadhi qabato xilalka ummadda waa arrin aada loo hadal hayo maalmahan dambe waxaanan filayaa inay mudan tahay in arrintaasi wax laga yidhaahdo su-aashaasi markaan arkay waxaan ugu talagalay in aan ka bixiyo toban jawaabood casharata ajwiya toban daliil baan idiin sheegayaa biidn illahi tacaala oo tusinaaya inaanay bannaanayn inay gabadhi qabato xil ay ummaddu leedahay ama madaxweyne ha noqoto ama garsoore ha noqoto ama wasiir ha noqoto ama agaasime ha noqoto almuhim xil ummadda ka dhexeeya oo rag iyo dumarkuba ay hoos imanayaan waxaan se taa ka horraysiinayaa waxa waajiba ilaahay subxaana wa tacaala ashyaada uu kala duway ama bani aadamka ha noqdaan ama waxyaabaha kaleba ha noqdaane sidaa ilaahay u kala duway in raalli lagu noqdo oo aan la isku dayin in la simo ama la isgarab eriyo waayo taas waxay noqonaysaa hor imaansho qofku uu ka hor yimi ilaahay khalqigiisii abuurkiisi iyo rabbi subxaana wa tacaala xukunkiisii haddii ay noqoto kii qadarka ahaa iyo haddii ay noqoto kii sharciga ahaaba ragga iyo dumarkuna inay kala duwan yihiin oo laba noocoo kala duwan ay yihiin oo waxyaabaha qaarkoodna raggu ku habboon yihiin waxyaabaha qaarkoodna dumarku ay ku habboon yihiin waa arrin qof waliba uu ku garanayo caqligiisa badka qaba iyo fitradiisa saliimkaa ee aan aanay wasakhayn ghaswiga ama duulimaadka xagga maskaxda ee kufaarta iyo reer galbeedku ay ku hayaan dadka muslimiinta ah arrinta labaad een baraarujinaya waxay tahay qofka muslimka waxa waajib ku ah ilaahay sharcigiisa marka uu ogaado ee cilmi iyo aqoon uu u yeesho ama ha garto xikmada iyo ujeeddada laga leeyahay ama yaanu garan ama dantiisa ha ka dhex arko ama yaanu ka dhex arkin waxaa waajib ku ah xukunka ilaahay inuu hoggaansamo oo uu aamino sideedaba caqiide iyo yaqiin guud waa inuu u yeesho mar walba sida habboon ee dantu ay ku jirtay qofka adduunyadiisa iyo aakhiradiisuba ku hagaagaysaa inay tahay sidaa ilaahay uu xukumay haddaanad iimaanka iyo yaqiinta aanad yeelan waxaa dhacaysa inay sifadaada noqoto sifatu lmunaafiqiin oo sifatu lmunaafiqiin waa maxay sifatu lmunaafiqiin waa in xukumka ilaahay markay dantooda ka dhex arkaanna ay u degdegaan markay dantooda ka dhex arki waayaanna ay ka hor yimaadaan bal waxaad yeelanaysaa sifatu lyahuud oo ilaahay uu ku sifeeyey in kitaabka ilaahay u soo dejiyay in ka midana ay rumeeyan macnaa ay raacaan ay ku camal falaan in ka midana ay khilaafaan afa tu'minuuna bibacdi alkitaab wa takfuruuna bibacdin waa ka ku uhi ilaahay subxaana wa tacaala kitaabka barhkiina miyaad rumaynaysaan barhkiina miyaad ka kufriyaysaan caqiida ahaan ama camal ahaan sifatu lmuuminiin waa maxay waa inay ictiqaadaan ay aaminaan ilaahay siduu wuxuu xukumay si ka wanaagsan inaanay jirin waman axsanu min allahi xukma liqowmin yuuqinuun cid ilaahay ka xukum wanaagsani ma jirto laakiin wanaagga xukumka ilaahay yuu u muuqanayaa oo indho u leh yuu u dhandhamayaa oo macaansanaya waxaa dareenkaa u lahuun dadka ahluliimaanka ah walihaada baa ilaahay yidhi waman axsanu min allahi xukma liqowmin yuuqinuun alyaqiinna waa aliimaanu alqawiy waa iimaanka xoogga badan ayaa yaqiin la yidhaahdaa ilaahay subxaana wa tacaala muuminiinta sifahooda wuxuu ka dhigay xukumka ilaahay wax kale inaanay ka dooran wamaa kaana limu'minin walaa mu'mina إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم nin muumina iyo gabadh muuminada toona uma bannaana markuu ilaahay uu xukumo in xukumka ilaahay ama xukumka rasuulka ay wax kale ka doortaan hawadooda ay ka doortaan oo hawadooda ay raacaan waa maxay sifada muuminiintu inamaa kana qawla almuuminiin إida ducuu ilى اllahi warasuulih liyaxkuma baynahum an yaquluu samicna waطacna muuminiinta qowlkoodu waa kaa marka loogu yeedho ilaahay xukumkiisa ilaahay kitaabkiisa iyo axaadiida rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam waxay odhanayaan maqallay waxaanay odhanayaan adeecn oo yeellay waa u hoggaansamayaan oo amarkaasay qaadanayaan adilada markaa masaladan aad baa looga hadlay oo dadku idaacadaha i maalmaan aada uga mamaqleen wax dastuur lagu sheegayabaa maalmaan aada looga dooday oo aan lagu caddayn madaxweynaha soomaalidu ma wuxuu noqonayaa nin ma gabadh ma muslim ma gaal muwaatin soomaaliya inuu noqdo waxaana soomaalida lagu yaqaanay xaaladahooda markaa kala duwane ay soo mareen oo dhan iyadoo xataa ay u taliyeen xaaladaha qaarkood qaar kufriga iyo gaalnimada aan qarsanba jirine si muuqato ugu dhawaaqi jiray in mar walba la qori jiray waa inuu noqdo muslim madaxweynaha ninka soomaaliya madaxweyne ka noqonaya inuu muslim noqdo qadiyadaasi ayaa dood keentay wadaaddaa ka hadlay waxay yidhaahdeen madaxweyne un baanay noqon karin inta kale way noqon kartaa wax daliilana umay sheeginoo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha madaxweynaha iyo ra-iisul baarlamaanka madaxweynaha iyo wasiirka ay ku kala geynayaan walihaada baa dadkii ku doodaayey gabadhu xil kasta way qaban kartaa ay ka xujo badiyeen kuwaa waayo iyaga albaab isku furay oo masale aan la kala qaadi karin oo ay ahayd in meeluu la mariyo ayay kala qaad qaadeen dad markaa idaacadaha ka hadlay waxay sheegeen waxoogay shubahaad ah yacni waxay daliilo ekaysiiyeen ay masaladaasi ku banaynayaan gabadhu xil kasta inay qaban karto weliba arrintaa u darane ay aadka ugu doodaya waxa weeye inay gabadhu xilka u sarreeya oo madaxweynenimo ay qaban karto waxaan leeyahay la ma qaban karto ilaahay kitaabkiisaa diiday haddaad idaacadaha ka maqasheen aayaddii dee ma jirto anaa idin maqashiinaya biidn illahi tacaala axaadiis iyo aayaad iyo ijmaacu ahli lcilmi iswaafaqa culimada intaba insha allah dhegaysta daliilka koowaade arrintaa u daliil wuxuu yahay qowlu llahi tacaala wma arsalnaa min qablika ila rijaala nuuxi ilayhim min ahli lqura waxaynu ogsoonnahay mansibka nebinimadu inuu yahay mansib iyo derajo aada u sarrayso waa xil aada u sarreeya madaxweynenimo iyo mid walba waa ka sarreeya ilaahay aayaddaa wuxuu ku caddeeyey nebi maxamed hortii nin mooyaane inaan cid kale aanu u waxyoon oo rasuul aanu ka dhigin nebi maxamedna nebi kama dambeyn haddii dumarku markaa ay xil qaban karaan ilaahay baa u dhiibi lahaa xilka nebinimada ilaahay subxaana wa tacaala xaqoodii nebinimada miyuu duudsiiyey aad bay u tiro badan yihiin nebiyada ilaahay uu soo diray kumanaan bay gaadhayaan rusushuna waa dhowr boqol sida xadiidka ibnu maaje ku xusan gabadh quri kuma jirto marka ilaahay xaqii dumarka meel buu kaga dhacay miyaa oo intii ay nebinimada ku lahaayeen ilaahay waa ka duudsiyey waxay tusinaysaa xilka guud ama hoggaaminta guud ee ummadda inay tahay arrin dumarka ku culus oo aanay qaban karin walihaadaba ilaahay u doortay ragga oo qura ilaahay wuxuu yidhi mar kale waa aayadda labaade ama daliilka labaade alrijaalu qawaamuuna cala annisaa bima fadala allahu bacdahum cala bacd wa bima anfaquu min amwaalihim ilaahay wuxuu leeyahay raggu iyagaa ah kuwa u taliya dumarka waa nas cad weeye alrijaalu qawaamuuna cala annisaa raggu iyaga ayaa kuwa dumarka u taliya laba arrimood ayaanay taa ku mutaysteen ta koowaad waxay tahay fadilitaanka ilaahay uu ku fadilay uu ka fadilay dumarka oo jinsu rijaal afdalu min jinsi nisaa ma aha qof qof marka laysu garab dhigo ee labada jinsi marka laysgarab dhigo reerkaa dumar la yidhaahdo iyo reerkaa rag la yidhaahdo marka laysgarab dhigo si guud laysu garab dhigo reerka rag la yidhaahdo ayaa ka fadli badan reerka dumar la yidhaahdo ma aayaadka qur-aankaa baa la beenin ilaahay baa yidhi bimaa fadala allahu bacdahum calaa bacd wuxuu ilaahay barhkood bara kale kaga fadilay waa min alquwati albadaniya xoogga xagga jidhka walihaada jihaadku wuxuu u baahan yahay hawl adag dumarka laguma waajibin bal jihaadkoodaba xajkaa laga dhigay oo lakuna jihaadun laa qitaala fiihim rasuul calayhi salaatu wasalaam alxaju walcumra waxaad leedihin dumarow jihaad aan dagaal dhex socon waa xajka iyo cumrada caqligu ilaahay kaga fadilo waa guud ahaan marka laysu garab dhigo waa la heli karaa gabadh ruux dumara oo nin ama niman ka caqli badan laakiin si guud marka loo eego yacnaa raggaa ka fadli badan xagga caqliga dumarka walihaada baa laga dhigay shahaadada ama maragga ninka mid u dhigma laba dumara maragood ilaahay subxaana wa tacaala waa ka yidhi fain lam yakuna rajulayni farajulu wamra'ataani miman tardawna min ashuhada waa qadaaya almaaliya weliba waa arrimaha ku saabsan xagga xoolaha maalka iyo wixii maal looga qastiyo waa xoolihii la kala qaatay dayntii qardigii iibkii kiradii waxya shufcad waxyaabahaasoo dhan baa soo gelaya laba nin markhaati ha looga dhiga buuhi ilaahay subxana wa tacaala haddii laba nin la waayo waa nin iyo gabadh ilaahay ma odhan ilaahay subxaana wa tacaala muxuu ihi farajulun wamra'ataan nin iyo laba dumara arrintaa markhaati ha looga dhigo meelo badan buu ilaahay kaga fadilay arrinta labaadaba bima anfaquu min amwaalihim waa zawjkii meher buu bixinayaa gabadhu meher ma bixiso biilkii isagaa lagu waajibiyey oo gabadha laguma waajibin labada arrimoodba wuxuu ku mutaystay inuu u taliyo gabadha aayadda qur-aankaa sidaan u sheegay bay culimmadu ugu daliishadeen inaanay gabadhu qaban karin xilalka ummadda ka dhexeeya ibnu katiir waad garanaysaa raximahullah imaamka mufasirkee weyn aayaddaa markuu fasiraya wuxuu leeyahay alrajulu qayimun cala almar'a ay huwa ra'iisuha wa kabiiruha waalxaakimu calayha wa mu'adibuha ida acwajat ninku isaga ayaa gabadha maamula madax u ah isagaa oday u ah isagaa xaakim u ah isaga ayaa edbinaaya haddii ay qalloocato limaada lianna arijaala afdalu min annisaa waayo raggu iyagaa ka fadli badan dumarka waalrajulu khayrun min almar'a jinsiga rag la yidhaahdaana jinsiga dumar laydhaha sidaa ka khayr badan walihaada kaanat alimaamatu mukhtasa birijaal saa awgeed ayaa imaamnimadu ay noqotay mid ragga ku gaara oanay gabadhi imaam noqon ahayn wa kadalika almulku lacdam madaxtinimadii weyneyd ee imaamnimada masaajida ka weyneydna saasoo kale waa mid iyaduna ku gaara ragga liqowlihi sala allahu alayh wasalam waxaa u daliila qowlka u yihi rasuulku lan yuflixa qowmun wallow amrahum imra'a liibaani maayaan qowm taladooda u dhiibay ruux dumar ah wakadalika mansib alqada wagayru dalik madaxtinimadaasi guud ee boqortinimada waxaa la mida mansibka garsooranimada iyo kuwa kale lamidka iyaguna meel bay la marayaan waxaa laga yaabaa dumarka qaarkood inay yidhaahdaan ama dadka masaladan ku doodaya daliilkani wuxuu ku gaar yahay ninka iyo xaaskiisa oo ninku inuu xaaskiisa u taliyu madax u yahay ayuunba aayaddu sheegaysaa waxaynu leenahay aayaddu asaalatan masalada ha ku soo aroorto laakiin ninka iyo xaasku waa laba lamaane oo guri ku wada nool haddii ay bannaan tahay inay gabadhi ummad u taliso wasaara ay ka taliso ama waddan dhan madaxweyne ay ka noqoto maxay gurigeeda mid ka talisaa u noqon weyday oo taladii ninka loogu dhiibay taladii gurigeeda ayaan iyada loo dhiibin adna waxaad leedahay talada ummadda ha loo dhiibo nin iyo gabadh qura ayaa gurigaasi ku wada nool ama lamaano ku ah ninkii baa taladii loo dhiibay ummaddaa dhane rag iyo dumar balena waxaad adigu leedahay yacnaa dumarkaa talada loogu dhiibi karaa oo u talin karaa waxaa kaleynu leenahay hadday gabadhu madaxweyne noqoto ninna ay leedahay ama ay wasiir noqoto ninkeediina wasaaradda ka shaqeeya amaagaasi ma ay ka tahay ma ninkeedaa u talinaayo iyada mise iyadaa ninkeeda u talinaysa madaxweyney noqotee ninkeediina wuu joogaaye ma alrijaalu qawaamuuna cala annisaa ba mise waa annisaau qawaamuuna cala arijaal teebay noqonaysaa haddaad tidhaahdo iyadaa talinaysa aayadda si cad baad ukhilaaftay haddaad tiraa isagaa talinayana dee isagaa markaa madaxweynihiia oo iyada ka sarreeya bay noqonaysaa inu amarkeeda inay amarkiisa inay qaadato ayay noqonaysaa daliilka saddexaad ilaahay wuxuu yidhi walirijaali calayhina daraja waa masaladii culimmadu ay tilmaamayeen inay raggu yihiin afdal min alrijaal daliil ku cad raggu darajay dheer yihiin dumarka walihaada baa ilaahay subxaana wa tacaala uu ugu doortay hogaaminta iyo talinta gurigii laga bilaabo ilaa manaasibta kale iyo xiralka kale ummadda ka dhexeeyaba qofka yidhaahda raggu dumarka waxba ma dheera oo ragga iyo dumarku dhinac walba waa ka simayiin oo isku mid bay ka yihiin yakfur waa goolo gaaloobaya qofkaas waayo wuxuu noqonayaa qof beeniyey aayadahan qur-aanka bima fadala allahu bacdahum calaa bacd walirijaali calayhina daraja daliilka afraad waa xadiisu abi bakra waxaa wariye alimaamu albukhaari imaamu axmedna musnadkiisa waa ku soo saaray aimo kalena waa wariyeen sida alimaamu النasaa'i oo kale raximah الlahu taعaalى wuxuu leeyahy abu bakra waxaan doonay buu yidhi bukhaari ayay qisadu ku taallaa inaanu tago ciidankaa basro jooga waa ciidankii طalxa iyo zubayr iyo caaisho iyo ay la socdeen ee doonayay dhiiggii cuثmaan ibni cafaan oo aan la dagaal galo laakiin ilaahay wixii igu anfacay buu ihi oo dagaalkaa fitnada ah ilaahay uu igaga badbaadiyey kelmadaan ka maqlay rasuulka calayhi salaatu wasalaam kelmaddaasi maxay ahayd waxaa loo sheegay buu uhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam in reerkis reer faris boqorkoodu markuu dhintay inay inantiisii boqornimo u caleemo saareen markaasaa rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam lan yuflixa qowman wallow amrahum imra'a liibaani maayaan oo guul gaari maayaan qowm taladooda u dhiibay ruux dumara waa riwaayadda bukhaari riwaayadda axmed iyo tali amrahum imra'a taladooda ay gabadhi hayso ama iyagu ha u dhiibaan ama xooga ku qabsato ama dusha ha lagaga keeno wa fii riwaayatin asnaduu amrahum ila imra'a arrinkoodii iyo taladoodii u tiiriyey gabadh xaggeed markaa markaan ogaada inay caaisho qoladaasi ka dambeeyaan qoladaa reer basra oo caaisha hogaamiye rasmiya kumay magacowneyn laakiin maadaama ay tahay ixdaa ummahaati almuuminiin way ixtiraamayeen oo way ka dambeeyeen waa ka dambeynayeen oo taladay ka qaadanayeen markaan maqlay inay caaisha hogaaminayso ayaan ciidankaa inaan ka mid noqdo dib uga istaagay buuri waayo waxaa i caddaatay inaanay liibaan ahayn maadaama rasuulku yihi lan yuflixa qowmun walow amrahum imra'a waa xadiid saxiixa oo culimada waxa weeyaan ahlulxadiid weligoodba ay deliishan jireen oo haddaad kutubta egto bukhaari iyo musnadu axmed iyo sunanta xataa waa u baabaysan jireen oo imaamu nasaa-i wuxuu u baabaystay fi kitaabi alqada baabu nahyi can isticmaali nisa'i fi lxukm baabkaasuu xadiidkaa ku keenay inay shareecadu diido oo ay reebtay in dumarka xukumka qadaaga in loo dhiibo ma aha da imaamadii sare qadaaga inay qaadi gabadho ay noqoto garsoore inay noqoto haddaad kutubu tafsiir eegtiy haddaad kutub alxadiid eegtiy haddaad kutub ulfiqi eegto mar walba culimmadu xadiidkaasi ay u daliishanayeen gabadhu inaanay imaamada aanay qaban karin oo aanay noqon karin mid dadka tuji tujisa masaajidka mid ummadda hogaamiso madaxweyne u noqotana aanay noqon karin imikun baynu idaacadaha ka maqlaynaa dumar iska odhanaya markay doona waa xadiis daciifa xagee daciif ku yaqaanin daciifii saxiixtoona ma yaqaanin haddii laha daciifku waa maxay garan maayaan meelahaasun bay kelmadda ka bowsadeenoo dabeetana waa tuureen qaarna waxaa laga yaabaa inay iska yidhaahdaan waa xadiis lagu muransan yaa ku muransan cidda ku muransan waayo ahlulcilmigu weligoodba waa daliishanayeenoo xadiidka waa sheegayeenoo weligoodna kumay murmin xadiidka inaanay gabadhu hogaamiye iyo madaxweyne ummadda aanay u noqon karin inuu xadiidkani daliil u yahay laba caalim weligood iskumay khilaafin weligoodba waa u daliishanayeen waxaa laga yaabaa in xadiidkan dadka qaarkood shubahaad kusoo arooriyaan waxaan filaynaya idaacadaha ka maqlayseen gabadh leh xadiiskan innaga muxuu inaga khuseeyaa reer faris buu ku saabsan yihi hal su-aala baynu weydiinaynaa xadiidka tafsiirkiisa iyo cidda uu ku saabsan yahay ma adigaa lagu weydiinayaa mise saxaabiga warinaya ee wixii uu ku saabsanaa ee uu kuba soo arooray goobjoogga u ahaa qof kastoo muslim oo caqli loo diintiisa ilaashanaya muxuu odhanayaa saxaabigii rasuula ka maqlay ee goobjoogga u ahaa ayaa wax laga weydiinaya waa abu bakra soo maha saxaabigu xadiidkan muu odhan wuxuu ku saabsan yahay abu bakra reer faris buu ku saabsan yahay ee dumarka waktigeedii tii u fadliga badnayd oo caaisha ah radia allahu canha ayuu ku dabaqay oo uu yihi mar haddii ciidankaa caaisha ay hogaaminayso ay ka tala qaadanayaan may odhan abaanduulaa tahay dagaalgeliyaa tahay khaliifaad noo tahay may odhan mujarad ixtiraam iyo taqdiir maadaama xaaskii rasuulka ay tahay ayay ka dambaynayeen haddana abubakra caaishuu ku dabaqay xadiidka mar hadday caaishaba ka tala qaadanayaanay arrimaha qaar uga dambaynayaan xadiidkanaa u daliila buu yihi inaanay liibaanahayn qoladaas hadda waa caaisha radia allahu canha hadna waxaad leedahay wuxuu ku saabsan yahay reer faris buu ku saabsan yahay waa ta labaad qofka wax ka yaqaano cilmiga la dhaa usuulu lfiqiga oo lagu fahmo kitaabka ilaahay iyo sunada rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu si cad u garan karaa xadiidku inuu yahay caam yaani inaanu cid gaara ku saabsanayn waa marka koowaad culimmadu waxay yidhaahdaan daliilku ama aayad ha noqde ama xadiid ha noqdee arrintii aayadda soo degisteeda ama soo arooritaanka xadiidka sababta u ahayd lagu gaabin maayo dee lagu gaar yeeli maayo cid kastaaba oo xukunkaa xidhiidh lali waa hoos imanaysa sababta uu rasuulku hadalkana u yidhi ha noqoto inay reer faris inantii kisra boqornimo u caleemo saareen laakiin taa macnaheedu muu yahay inuu iyaga un ku gaar yahay waa maya haddii sidaa la yidhaahdo qur-aanka in badan oo ka midii yacnaa dad gaara bay kusoo deg ayuu kusoo degay oo aayaatu addihaar aws bay kusoo degeen miyaa la odhanayaa aayaadkaa suuratu lmujaadala ku jiraa ninkaasay ku gaar ahaayeenoo shaqo ummadda inta kale kuma leh abadan waa kuwa culimmadu yidhaahda alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab aayadda waxaa la eegayaa lafdigeedu xukunka ay sheegtay caam ma yahay ee lama eegayo sababta gaarkaa rasuulku miyuu yihi lan yuflixa ahlu faris maadaama anahum wallow amrahum imra'a reer faris liibaani maayaan miyuu yidhi maadaama taloodii ruux dumar ay u dhiibeen laa lan yuflixa qawmun buu yidhi qoom liibaani maayaan reer faris ha noqdaan reer ruum ha noqdaan reer hargeyse ha noqdaan reer kale ha noqdaan lan yuflixa qawmun walow amrahum imra'a liibaani maayaan qowm taladooda u dhiibay ruux dumar ah ama ay hogaamiso ruux dumari ma liibaanayaan waxaad garan kartaa kalimatu qowm waa nakira weeyi ciddii garanaysa naxwe iyo usuululfiqi baa fahmaysa waxaana ka horreeya nafyi diidma lam baa ka horraysa waxaanay culimmadu yidhaahdaan annakiratu fii siyaaqi nafyi tufiidu alcumuum nakiradu isamkaa nakirada ahi haddii nafyiyo diidma ay ka horrayso cumuum buu faa'iideeya qoom waa qoom kasta weeye ilaa yawma alqiyaama kuwa iman doona taladuna ma aha madaxweynenimo oo qura waa tala kaste xil kaste oo ummadda waxa weeyaan ka dhaxeeya oo rag iyo dumarba ay hoos imanayaan waayo wallow amrahum imra'a amrahum waa mudaaf amra waa mudaaf humna waa mudaafun ilayh damiir baa loo idaafeeyey amarka waxaanaynu ogsoonnahay damiirku inuu yahay macrifa almudaafu ila lmacrifana muxuu muxuu ka mid yahay min siyaq alcumuum siyaqa markaa cumuumka laga qaata ayay ka mid tahay ciddii cilmiyan masalada uga doodi karta ayaa masaa-isha fahmi karta laakiin ciddii iska hada hadlaysaa ma fahmi karaan masaa-ishaas nacam waxaa dadka qaarkood ee xadiida kusoo aroriyeen ishkaalo waxay yidhaahdeen soo inagana aragnay dad ay dumar u taliyeen oo haddana liibaanay markaasaa nasiib diradooda waxay tusaale usoo qaadanayaan yuhuudda waxaa yuhuuddu markay carabta la dagaalamayeen ay jabiyeen ruux dumaroo hogaaminaysa ko hindiya ruux dumaraa hogaamisa ingiriiska boqoraddu waa waa waa gabadh weeye wahaakadaa tusaalayaal noocaasa taa jawaabteedu aad bay ufududdahay waa marka koowaade waxaan leeyahay haddii arrintu inaanay bannaanayn ay shareecada ku sugnaato waxbaa laga faa'iiday xalaal ku noqon mayso hadda hadalkaa ila fahma arrinka mar hadduu mar hadday aayadi mamnuucdo ama xadiid mamnuuco ama wax ka faa'iida ama waxba ha ka faa'iidino xalaal marna ku noqon maayo khamriga soo ilaahay muu xaaraamtimayn soo ma jiraan dad ka shaqaysto oo lacag fara badan ka helo guryo ka dhisto gawaadhi ka iibsado oo aragtidan bani aadamkee gaaban marka lagu qiyaaso ay odhanayaan wallahi hebel horumar buu gaadhay wuxuu doonaya ha qoosh qooshtee horta waa kaa dee bamberadaha dhaadheer waa kaa dhistay soo ma jirto miyuu khamriga xalaal noqonaya marka tusaale kale ilaahay wuxuu inoogu sheegay fi lqur'aani alkariim bani aadamka kuwo ka midi inay magan geli jireen jinka wa anahu kana rijaalu min alinsi yacuuduuna birijaalin min aljini fazaaduuhum rahaqa jinkaa u gabaaro gurdayn jiray oo ay ka baqi jireen markay safraan dabeetana ile waa dad qalbigoodu tawxiid ka madhan yahay oo ilaahay aanu ku xidhnayne waxay odhan jireen acuudu bisayidi hada alwaadi min sufahaai qawmi ninka jinkee togan madaxda kaa iyo deegaankan ayaan magan gelaya waxaanan ka magan gelaya kuwa waxmagaradkee qoomkiisa jinkaa ka mida nagu soo xadgudbaaya dee wuu ka celin jiro wuxuu odhan jira warwey ninkaasi anuu magan ii yahay ha u dhawaanina isticaada bikayr illah magangalka uu jinka magan gala miyuu xalaal noqonaya abadan waa ka ilaahay subxana watacaala mamnuucay marka horta taa fahan arrintu mar hadday mamnuuc tahay oo aayadi ay diido ama xadiis diido maxaa lagu helayo maxaa lagu waayey lama eegaayo waxaad doonaysid ku hel xaaraani waa xaaraan xalaalina waa xalaal alxalaalu bayin walxaraamu bayin siduu yihi rasuulku calayh isalaatu wasalaam jawaabta koowaad waa taa jawaabta labaad waxay tahay waxa naadirka la idhaahda naadirka macanaa tusaalaha marmar soo maraayo nolosha bani aadamka sideedaba xukum laguma bineeyo haddaad luqada carbeed eegto iyo haddaad eegto qawaacidda shariicadaba oo waxaad luqada ku aragteen hadday naxwo tahay iyo hadday sarfi tahay iyo iyadoo la leeyahay waa shaad washaadu yuxfad walaa yuqaasu calayh shaadka dushun baa laga qabtaa waa la ogaadaa un inuu qaacidadaa khilaafayoo laakiin isaga lama deliishado oo waa qaacidaduu baalmaray baa la yidhaahdaa axkaamta sharciga waxaa jira saasoo kale wax la yidhaha istitnaacaat oo masale guud laga soo reebo shay markaa shareecadu ay tiri waa lagu jabayaa haddii qof iyo laba iyo tiro koobani ay wax adduunyaa ay ku helaan lagama dhigaayo taa daliil tusinaaya shaygaasi inuu xalaal yihi ka saddexaad aanu dhaafo jawaabta saddexaad waana jawaabta tii u horreysay xagga xoogbadnida ku xigta waxay jawaabtaas tahay in laha maxaad falaax u taqaanaa adigu falaax maxaad u taqaanaa ma in dhaqaale iyo xoola la helo dollar iyo danaaniir ma waxaad u taqaanaa falaaxa inay gaalo muslimiin ka adkaadaan maxaad falaax u taqaanaa haa ulaahi kulluhum lam yuflixuu kuwaad sheegtay oo dhan ee dumar gaale ay u taliyeen gaaladee dumar ay u taliyeen dhammaantood may liibaanin fi dunya addunyada kumay liibaanin min ayna lahum alfalaax wahum kufaar halkuu falaaxu u jooga iyagoo gaalo ah waaba kufaare falaax halkuu u soo maray waxaaba ka maqan islaamnimadii iyo iimaankii waxaana laga yaabaa waxyaaba ilaahay uu kaga xirmaaniyey ee uu kaga qadiyey islaamnimadii iyo iimaankii inay ka mid tahay ruuxa dumarkaa ee u talinaysa marka haulaai maa aflaxu kuwaasi may liibaanin kuwa muslimiinta markaa dumar madax ka dhigtana may liibaanin waxa liibaan darro ugu filan inay khilaafeen amarkii ilaahay iyo amarkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaa falaaxa hamoodin un adduunyo la helo iyo dhaqaale iyo waxyaabahaas falaaxa u horeeyaa waa iimaanka waa islaamnimada waa toosnaanta waa u hoggaansanka amarka ilaahay waa ka tegitaanka waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu mamnuucay ee uu diiday daliilka shanaad rasuulkeena caleyh afdal salaatu watasliim waxaynu garanaynaa inuu ahaa acdalu nnaas dadka kii u cadaalad badnaa ninkii qolada khawaarijta la yidhaahdo ay ka farcameen markuu rasuulku xoolo qaybiyey waa kii rasuulka calayhi salaatu wasalaam arrinta noocaasiya afxumo ka yidhi haadihi qismatun maa cudila fiiha waa qayb aan lagu cadaalad samayn bu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam muxuu ugu jawaabay wayxag in lam acdil ma faman yacdilu in lam acdil haddaanan anigu cadaalad samayn yaa cadaalad samaynaya waxaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam xagga khayrka iyo cadaaladda ku xiga alkhulafaa araashiduun wa afdalu saxaaba saxaabada kuwii u fadli badnaa wa haakada alquruun athalaata almufadala saddexdii qarniye rasuulku uu yidhi khayru nnaasi qarni uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum dadka waxaa u khayr badan qarnigaygan waxaa kusoo xiga xagga khayrka kuwa ku xiga dabeetana kuwa ku xiga khayrka koowaadee la sheegayana waa khayriyat diin khayriyatu cilm waa khayr xagga cilmiga ah xagga diinta ah xagga cibaadada ah xagga istiqaamada ah taariikhda dib ha loo raaco nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam intuu ummadda hogaaminayo waynu garanaynaa kam sana ayuu ahaa qaa'id alumma rasuulku calayhi salaatu wasalaam kam sana alaaa wa cishriina sana ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ummadda nebi rasuul nebi u ahaa ummaddan taladeeda iyo hogaaminteedana gacanta uu ku hayay oo sanado badan oo ka mida uu magacaabaye manaasib xilal uu magacaabaye hal mar ruux dumara uma magacaabin rasuulku calayhi salaatu wasalaam mansib uma odhan heblaaya halkaa ka talinaysa ma dhicin taasi qof kale way dhacdaynaa hadihi siratu nabiyi calayhi salaatu wasalaam wa kutub alxadiid waa tan siiradii rasuulka iyo kutubtii xadiidka bal ha laga soo saaro waxaa dadka qaarkood mararka qaarkood ay yidhaahdaan markii sulxulxudaybiya uu rasuulku cumradii ka xalaalo uu doonay in laga xalaaloobo saxaabada waa amray inay xalaaloobaan oo xiraamkoodii halka ay kusoo gebagabeeyaan ee arrinta noocaasa ay ka yara habsaameen iyagoo isle waxyibaa soo degi doona ama isleh waxa weeyaan gaalada hore ugu sii socon doontaan ee umu salamo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu usoo galay waa tii tihi rasuulka ila adigu u bilow marka waxa umu salamaba rasuulkay la talisa dayaa isku haysta talo iyo naseexo gabadh muslimadii madaxweyneha way ku odhan kartaa halkaasi wax ka qalloocan yihiine madaxweyne iska hagaaji waa diinu nasiixa naseexadana rag iyo dumarka labadaba waa laga rabaa rasuulka miyay u talisay umu salama mise way la talisay way la talisay soo maaha idan xadiidkaasi baabka waa ka baxsan yahay waxa laga hadlayay wuxuu ahaa gabadh talisay gabadh waxa weeyaan wax maamushay baa laga hadlayay gabadh cid la talisay oo tale usoo jeedisay lagama hadlahayn waxaa la mida khulafadii intay taagnayd alkhilaafa alislaamiya min cahdi nabiyi calayhi salaatu wasalaam ilaa cahdi alkhulafaa mar qura gabadh looma magacaabin mansib waxba ha ku dawakin waxa ay wadaadada qaarkood yidhaahdaan cumar ibnu khadaab ayaa gabarh shifaa la odhan jiray u magacaabay xisbata suuq inay suuqaa dhex gasho alamru macruuf anahyi can ilmunkar ay ku qumto nakaaraaba ka muuqata wax naftu diidaysaaba ka muuqata hadalka in cumar ibnu khadaab ruux dumara uu yidhahdo suuqaa galoo ul qaado oo dadka wanaagga fara oo xumaanta ka reeboo ku ilzaami wax iyadoo raggi waxa weeyaan ay buuxaan mana ansixin taasi oo cumar kamay sugnaan alimaam ibnu alcarabi almaliki alfaqih almufasir raximah llahu tacala wuxuu yihi laa yasixu dalika can cumara radia allahu canh wax sanad oo arrintaasi ay leedaho saxiixiina waxa weeyaan ma jirto hadalkan anigu iskamaan odhan hadalkana taariikhda islaamka gabadh mansib loo dhiibay mid madaxweyne laga dhigay iska daayo lama arag anigu iskamaan odhan bal dumarka islaamku may hunguran jirin oo markuu rasuulku dhintay halkee lagu doortay abubakar sakiifa bani saacida soo maaha soo halkaa laguma dooran qoladaa reer bani saacida ladhaha beertoodii soo laguma dooran dhulka ay lahaayeen iska dhaaf dumar inaysa soo sharaxaan oo ay yidhaahdaan rasuulku dhimaye madaxweynea la dooranayaae khaliife dee annagaba dumar baa nagu jira cabqariyaad ee doorashada waxaana lagaga daro oo qaar annaga naga mid ahayd sharaxaan sidaa inay yidhaahdaan iska daaye xataa goobtii taladu ka dhacaysay kamay soo qeybgelin xata albayca waayo ahlulxalli walcaqdiga kuma jiraan ahlulxalli walcaqdiguun baa la galay baycada abubakar ummadda inta kalena iyaga ayaa matalaayay alimaam ibnu qudaama raximah llah masalada isagoo ka hadlaya wuxuu yidhi walaa tasluxu lilimaamati alcudmaa walaa litawliyati lbuldaan gabadhi kuma habboona inay noqoto hogaamiyaha guud ee ummadda iyo gobollada qaarkood iyo waddamada qaarkood inay madax ka noqoto walihaada lam yuwalli nabiyu sala allahu calayh wasalam walaa axadu min khulafaa'ihi walaa man bacdahum imra'atan qadaa'an wla wilaayata baladi fima balagana walihada wuxuu lehy rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyo axad ka mida khulafada iyo hogaamiyeyaashii ummadee ka dambeeyey axad ka midi gabadh uma dhiibin qada garsoore kama dhigin wax kala daayo wilaayana uma dhiibin oo ma odhan heblaaya barasaab ka noqonaysa gobolka hebel walaw jaasa dalika lam yaklu minhu jamiicu zamani gaaliban hadday bannaan tahay in gabadh madax laga dhigo oo wilaayo loo dhiibo waktigaasoo dhami kamuu madhnaadeen marunbay dhici lahayd si ay ku dhacdaba inay gabadhi madax waxa weeyaan ay noqoto dumar tadallum sameeye mudaaharaadoo yidhi xaqaygii wuu maqan yahay oo raggunbaa madaxana lama arag dumarka muslimaadku waxay ahaayeen kuwa diintoodu ay xidho bay ahaayeen oo u hoggaansan oo sharciga rabbi subxaana wa tacaala ku dhaqma sidaasi ayay ahaayeen daliilkii waxaynu wadnay shanaad daliilkaasoo nuxurkiisu u ahaa inaan taariikhda islaamka aanay soo marin laga bilaabo waktigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaa waktigii khulafada iyo madaxdii ka dambeysayba inay dumar manaasib ama xilal ummadda ka dhaxeeya ay qabtaan waxaynu akrinay hadalkii alimaam ibnu qudaama walaa tasluxu lilimaamati alcudmaa walaa litawliyati اlbuldaan walihada lam yuwali الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam wala axadu min khulafaa'ihi walaa man bacdahum imra'ata qadaءa walaa wilaayata baladi fima balagna walaw jaaza dalika lam yaklu minhu jamiicu الzamani gaaliba waa muqniga mujaladka tobnaad safxada lix iyo soddon wuxuu lehy rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyo axad khulafada ka mid a khulafaau larbaca abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali iyo madaxdii islaamkee ka dambeysay toona mid ka midii uma dhiibin qadaaga garsoorka iyo beled ama magaalo madaxtinimadeeda gabadh hadday arrintaasi bannaan tahayna ma dhacdeen in waktigaasoo dhami uu ka madhnaado bal waxa aynu sheegnay ragga madaxdaa xataa halka lagu dooranayo dumarku inaanay iman jirin oo ta aanay quudarrayn jirin oo abubakar markii saxaabadu ay dooranayeen dumaru kamay soo qeyb gelin aimaduna sidaa waa caddeeyeen aljuwayni oo kale raximah llah wuxuu yidhi oo ka mida min culamaai shaaficiya gabadhu ka qeyb geli mayso doorashada xaakimka waayo ahlulxalli walcaqdi ka mid maaha in iyada la doorto hadalkeeda daayo marka dad kale dumarku madax bay noqon karaan oo ilaa madaxweyney gaadhi karaan ma waxay leeyihiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo khulafadii iyo a'imatul islaam intaabana waktigaa ka dambeeyey khulafada iyo saxaabada intaabana culimaa joogay ma waxay leeyihiin dumarka dulmi baa lagu hayay oo xaqoodii baa ka maqnaa iyagay jawaabtu u taallaa maxayse la aamusnaayeen dumarka islaamku intaasoo dhan waxay ahayn dumar diinta ku tarbiyadoobay oo xidhahoodu diinta u yahay intan dambe dadka muslimiinta ay ka fogaadeen diintoodii ee isticmaarku intuu qabsaday maskaxda uu ka beddelay ee mabaadi kale looga dhigay nidaamkii xukunka ama ha noqoto calmaaniya oo ah diinta iyo nolosha in la kala saaro ama ha noqoto addimuquraatiya oo ah in la dhaha xukunka shacabkaa iskale iyo cidda matasha oo ilaahay xaqiisa cid kale la siiyo waayo ilahay wuxu uhi in ilxukmu ila lilah dimuquraadiyadduna waxay leedahay in ilxukmu ila lishacb saasay leedahay intaasunbay bilaabantay dumar weliba isticmaalku kuwii ay tarbiyadeeyeen ahi inay ku doodaan inay ummadda madax u noqon karaan madaxweyne ay noqon karaan manaasibta kalena ay qaban karaan arrintaasi waxaynu leenahay maadaama taariikhda islaamku sidaa ay ahayd inay gabadhi isu soo sharaxdo xil guud oo ummadda ka dhaxeeya ama madaxweyne ha noqda ama kuwa ka hooseeya waxay khilaafsan tahay waddadii muuminiinta waayo muuminiinta dhabtaa oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo kuwuu tarbiyadeeyo saxaabadiia iyo taabiciinta iyo atbaacu taabiciin oo rasuulku uu sheegay inay khayru nnaas ahaayeen dadka kuwa u khayr badnaa xagga cilmiga iyo xagga camalka iyo xagga fahamka iyo xagga caqiidada iyo xagga cadaaladda arrintaasi kumay jirin diintooda kama mid ahayn dhaqankoodana kama mid ahayn inay arrintaasi waddadii muuminiinta khilaafsan tahayna culimmadu si cad bay u sheegeen oo imaamka la dhaha alqaraafi saaxibu alfuruuq culamaa almaalikiya buu ka mid yihi shihaab uddiin asanhaaji almaliki sheekha la yidhaahdo waxa uu markaa ka soo naqliyey kitaabkiisa addakhiira la yidhaahdo mujalladka tobnaad sabxada labiyo labaatan inuu ku yidhi lm yusmc fi casri min alacsaar ana imraأaة wuliyat اlqada alqadاء fakana dalika إجmاعa lأnnahu غayru sabiili اlmuؤminiin waqiyaasa calى اlimaamaة اlcudmى wuxu uhi lama maqal casri ka mida casriyadii iyo wakhtiyadii islaamka umal islaamiya soo maray iska dhaaf in madaxweyne laga dhigtee in gabadh qadaaga loo dhiibay oo garsoore laga dhigay taasi marka waa ijmaac camaliya oo umal islaamiya ay isku waafaqsanayd dumarku xilalkaa inaanay qaban karin arrintaasi waxay khilaafsan tahay waddadii muuminiinta qofka waddada muuminiinta khilaafa waddadii rasuulka iyo saxaabada iyo dadkii waddadooda maray qofka khilaafa ilaahay subxaana wa tacaala digniin adag buu u jeediyey fi lqur'aani alkariim waman yushaaqiq arasuula min bacdi ma tabayana lahu lhuda waytabic gayra sabiili lmu'miniin nuwallihi ma tawallaa wanuslihi jahannama wasaa'at masiira qofka rasuulka calayhi salaatu wasalaam khilaafa inta hanuunkiiyo xaqu u caddaaday kadib xadiidkii rasuulkaa u caddaaday lan yuflixa qowmun wallow amrahum imra'a wuu iska garab maray wuxuu maray waddadii muuminiinta mid aan ahayn in dumarka madax laga dhigtaa waddadii muuminiinta ma aha waa sabiilu lkufaar oo waddada gaalada ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi waxa aanu u kala baxaynaa isaga iyo shayga uu xigtaystay macnaa ilahay wuxuu leeyahy ilaalintii iyo taayiidkii iyo gargaarkaygii baan kala noqonayaa qofkaa nawallihi maa tawalla intuu adduunyada jooga markaa waa fi khasaara wa nuslihi jahannam aakhirana jahanamuu gelaya mar hadduu rasuulkii khilaafay muuminiinta waddadoodii midaan ahayna u maray walaa shakka dadka maanta ku doodaya rag iyo dumar inay gabadhi ummadda madax u noqoto inay mareen waddadii muuminiinta mid aan ahayn daliilka lixaad ee masaladaanu cuskannay waa ijmaacu alculamaa calaa cadami tawliyati almar'ati cala alimaamati alcudmaa waxay culamaau lislaam isku waafaqeen oo kutubta oo dhan ku qoran in aanay bannaanayn gabadhi inay ummad madaxweyne u noqoto waa masale culamaau lislaam ay isku waafaqsan yihiin jamiicu almadaahib culimo fara badan oo madhab kastaba leh madaahibta fiqiga ah ayaana kutubtooda ku qoray inay culimadu saa isku waafaqsan yihiin waxaa ka mid a ibnu xasm wuxuu matelayaa addaahiriya meelo badan buu kaga hadlay waxaa ka mid ah hadalladiisa wajamiicu firaqi ahli اlqibla laysa minhum axadu yujiizu imaamata imra'a walaa imaamata sabiyin lam yablug ila araafidata fainaha tujiizu imaamata الصagiiri aladi lam yablug wاlxamli fi baطni umihi wahada khaطأ kitaabkiisa alfisal mujaladka afraad boqol sagaal iyo toddobaatan wuxuu yidhi ahlulqiblaha oo dhan dadka qibladaa u tukado o dhan ee islaam sheegtaa kuma jirto firqo bannaynaysa inay gabadhi ummadda madax u noqoto iyo in ilmo yaroo qaangaadhin madax u noqdo masalada dambe ilmaha yar ku saabsan ayaa shiicada talax tagtee rawaafida la yidhaahdaa firaqa kale muslimiinta ay ku khilaafeen oo waxay yidhahdeen ilmo yaroo qaan gaadhin baa imaam noqon kara bal waxay yidhahdeen midaan weli aan dhalanba oo caloosha hooyadii ku jira ayaa madaxweyne ummadda u noqon kara bay yidhahdeen taasina waa khalad cad buu yihi sheekhu kitaabkiisa almuxalla la yidhaa laba meeloodoo ka mida ugu yaraan baanu ku aragnay masala isagoo ka hadlaya inaanay bannaanayn alimaam alcudmaa gabadh inay qabato waxaanu weliba xujaystay bilmunaasaba xadiidkii abi bakra laa yuflixu qawmu walow amrahu imraa majaladka sideed safxada afar boqol iyo koob iyo labaatan majalada koowaad safxada lix iyo lixdana wuxuu yidhi walaa yajuusu lmru ligayri baaliqin walaa majnuunin walaa mra'atin talada guuda ummadda ma qaban karo qof aan qaangaadhin iyo qof waalan iyo gabadhi toona labadaasuu gabadhii meel la mariyey markaasaa laga yaabaa inaad idaacadaha ka maqasheen dad lahaa alimaam ibnu xasm ayaa qabaa inay gabadhu madaxweyne noqon karto masalada qadaaga ku saabsan garsoorka oo hadal uu ku leeyahay iyo madaxtinimadii guud baa iskaga khaldantay dadka lijahlihim jahligooda awgeed laakiin ibnu xasm marna ma odrhan gabadh baa ummad madaxweyne u noqon karta bal wuxuu tilmaamay cid qiblada u tukato sidaa tidhiba inaanay jirinba alqurطubi oo isna ka mid a culimada maalikiyada wuxu uhi waajmacu calaa ana almar'ata laa yajuusu an takuna imaaman waxay culimmadu isku waafaqeen inaanay bannaanayn gabadhi inay madaxweyne noqoto tafsiirkiisa mujaladka afraad boqol siddeetan iyo toddoba albagawi isna waa min culamaai shaaficiya qaala itafaquu calaa ana almar'ata laa tasluxu an takuuna imaaman walaa qaadiya waxay culimmadu isku waafaqeen inaanay bannaanayn inay gabadhi ummad madaxweyne u noqoto iyo inay garsooro noqoto toona lianna alimaama yaxtaaju ila alkhuruuji liiqaamati amri aljihaad waalqiyaami biumuuri lmuslimiin waayo madaxweynuhu muxuu u baahanaya ou ku khasban yahay inuu ka soo baxo gurigiisa xarunta madaxtooyada si uu ciidamada islaamka u hogaamiyo marka gaalada lala jihaadayo ma gabadh baa hawshaa qabanaysa miyaanay dumarku ahayn kuwuu rasuulku yidhi markay yidhaahdeen rasuulka ilaah miyaanaan jihaad ahayn lakunna jihaadun laa qitaala fiih idinka jihaadkiinu waa xajka yuhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ma gabadh baa ciidan hogaamin waay waxaa kaloo u baahan yahay inuu dadka sidaa u dhex wareego sidaa uu dhex maro si uu xogogaal ugu noqdo xaaladda dadkan u talinayo waalqaadi yaxtaaju ila alburuuz lifasli lkhusuumaat garsooruna wuxuu u baahan yahay inuu soo baxo maalin walba oo meel uu fadhiisto oo cid waliba ay u timaado rag ay u yimaadaan oo dumar ay u yimaadaan oo u kala saaro waalmar'atu cawratu laa tasluxu lilburuus gabadhuna waa cawro oo ma bixi karto ilaa dan adag inay saarta mooyaane waa qodob kaloo kaasi aynu ka hadli doonno wa tacjazu lidacfiha can alqiyaami biakari lumuur waxaa kaloo gabadha dacfi khilqiyo xagga abuurkaabaad jira oon la dafiri karin arrimaha madaxtinimadu ay keensanaysa badankooda awood uma laha buuhi waliana almar'ata naaqisa gabadhu waa naaqisa weeyi rasuulkaa sheegay ilaahay baa yihi walirijaali calayhina daraja walimaamatu walqadaa'u min kamaali lwilaayaat falaa yasluxu laha ila alkaamilu min alrijaal inuu ninku madax qofku madaxweyne noqdo iyo inuu garsooro noqdaana waa mas-uuliyaadka waaweyn ee la rabo si dhammaystiran inay u dhacaan walihaada rag oo dhan baan xataa qaban karin nin weliba dhammaystiran alkaamil min alrijaal ayuunbaa hawshaa ka soo bixi kara kitaabkiisa sharxu sunna mujalladka tobnaad saxada toddobiyo toddobaad weliba markuu sharaxayo xadiidka laa yuflixu qowmun wallow amrahum imra'a waxay a'immadu caddeeyeen xataa gabadhu hadday tahay gabadh dumarka ka murbaxday oo caqli badan oo sifaadkii ragga oo kale leh inaanay madax noqon karin waayo nas iyo daliil baa u diiday mafaasid iyo dhibaatooyin aynu sheegi doonaana waa ka dhalanaya hogaaminta ummadda ay hogaamiso alghazali gabadh idaacad ka dhurmaysay baan maqlayo lahayd alimaamu alghazali baa qaba inay gabadhu madax noqon karto waxaa laga yaabaa dad fara badan oo weliba dadka cilmiga dalbi inay tirahdaan mala waa abu xamid alghazaaligii saaxib ulwajiiz ee faqiiha shaaficiga ahaa ma aha kaa kay sheegaysa iska ilaaliya waa ghazaaligii masriga ahaa ee mucaasirkaa saaxibu dalaalaat kay sheegaysaa waa kaa laakiin khazaaligii shaaficiga ahaa hadalkiisa dhegeyso kitaabkiisa fadaaixu lbaatiniya la yidhaha wuxuu yihi markuu sharaxayay shuruudda laga rabo qofka ummadda madaxweyne iyo hogaamiye u noqonaya addukuuriya baa ka mid a labnimo inuu qofku qof laba yahay falaa tancaqidu alimaamatu lilmar'a gabadhi madax ma noqon karto xataa haddii la caleemo saaro arrintaasi uma xidhmayso oo uma guntamayso wa in itasafat bijamiici khilaali alkamaali wa sifaati alistiqlaal ha kuba sifowdaba yacnaa sifaadka dhammaystiranka bani aadamka o dhan wa kayfa tatarashaxu imra'atun limansibi alimaama siday gabadhi isugu soo sharixi kartaa inay ummadda madaxweyne u noqoto buu yihi walaysa laha mansibu alqadaa iyadoon garsoore noqon karin garsoor aabay noqon karine siday halkaa usoo dhaafi karta o odhan kartaa madaxweynean doonaya ina noqdo walaa mansibu shahaadati fi akari alxukuumaat waxyaabaha garsoorayaashu ay dadka ku kala xukumayaan ama masaa-isha isku haystaan ay ku kala saarayaan badankooda aanay markhaati ka noqon karin buu ihi gabadh waana shareecadu u ogoleen iska dhaaf inay qaadi noqotee waxaa laga yaaba dadka qaarkood in idhahaan soota la sheeg sheegay culimo dadka qaarkood idaacadaha ay ka sheeg sheegeen culimo idhaan culimadaasaa sidaa qabta abu xaniif oo kale la laa abu xaniifa walaa hayru axad min a'imat alislaam muu odhan gabadh baa madaxweyne noqon karta qof markaa aan cilmi garanahayn ama qarad iyo ujeeddo kala leh ayaa dadka masaa-isha iskaga qasaya abu xaniifa masalada uu ka hadlay wax qarsoon maahe waa ku waa masale ku qoran kutubta fiqiga ee xanafiyada waa masalada qadaa ku saabsan gabadhu garsoore ma noqon kartaa oo weliba sida saxdaa marka looga hadlo ee culimada muxaqiqiinta ee xanafiyadu ay sheegeenna loo dhigo abu xaniifa muu odhan waxa bannaan in gabadh laga dhigo garsoore inaanay madaxweyne noqon karin iyada culimada kale ku waafaqsan yihi laakiin masalada quruu ka hadlay waxa weeye hadday dadkii afduubta gabadhi oo ay mansabkii garsooranimada xoog ku qabsato ama sida kuwa imika ummadda u taliyaa ee sharcigu aanu xidhahayni ay ummadda gabadh garsooro uga dhigaan oo ay wax kala xukunto xukunkeedaasi sax ma yahay oo ma fulaya mise fuli maayo masaladaasuu abu xaniifa yidhi xukunkeedu wuu fulaya maba aha masaladu ka hadlay masalada ku saabsan garsooraa laga dhigi karaa ibnulhumaam alxanafi oo muxaqiqiinta xanafiyada ka mid a ayaana masaladaas sidaa u caddeeyey oo sidaa u dhigay ibnu jariir baa isna wax laga soo naqliyay man huwa ibnu jariir haada waa kuma ibnu jariirka imaamka ibnu jariir la idhaaye yidhi gabadh baa madaxweyne noqon karta ma jiro ibnu jariir nin la yidhaahdo masalada loo tiiriyo masalada qadaaga ama garsoora ku saabsan mana aha imaam kale kitaabka tafsiirkee la yaqaan waayo masaladaasi culimadu waxay dhahen kutubtiisa o dhan kuma qorna culimada sidaa caddaysana waxaa ka mid a ibn اlcarabi almaliki alfaqiih hada khaطأ buu yihi in loo nisbeeyo loo tiiriyo ibnu jariir الطabri saaxibu tafsiir waa khalad culimada qaarna waxay idhahdeen ibnu jariirka yidhi garsooray noqon kartaa imaamkan ahlu sunna ee tafsiir kale ma aha ee waa nin kaloo shiiciya oo isna maxamed ibnu jariir atabari la idhaahdo waa isku magac yihiin aan uga gudbo daliilka toddobaad ilaahay wuxuu amray dumarka inay guryahooda ku nagaadaan oo aanay bixin taasina waxay diidaysaa inay ummadda madax u noqoto waayo qof madaxii miyaa la odhan karaa guriguna fadhiyo waxaa loo ogolaaday in dumarku inay baxaan markay dan adag u baxayaan weliba markaana bixitaankooda shuruud adag baa lagu xidhay oo dumarka in badan oo ka midii maanta aanay ka soo bixin oo ay dayaceen ilahay wuxuu ku uhi fi lqur'aani alkariim waqarna fii buyuutikunna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati luula dumaroo guryihiinna ku nagaada hawna banbixina siday u banbixi jireen dumarkii jaahiliyadu islaamka horti kuwii joogay sidaa awgeed ayaa culimmada qaarkood markay ka warramayeen gabadhu xil guud inaanay qaban karin waxyaaba ay ku sababeeyeen tanaa ka mid a oo waxay yidhaahdeen qofka xil guud ummadda u hayaa wuxuu u baahanayaa inuu gurigiisii ka baxo gabadhuna ma bixi karto waad maqlaysay hadalkii alimaam albaqawi fii sharxi sunna aayadda qur-aanka ahlulcilmigu raxmat ullaahi calayhim markay fasirayeen bal waxay yidhaahdeen wax yar aynu ka tilmaano ibnu kathiir iyo qurtubi oo quraynu soo qaadanayna ibnu kathiir wuxu uhi markuu aayaddaa fasiraya dumara ku saabsan haadihi aadaabun amara allahu tacaala biha nisaa nabiyi sala allahu calayh wasalam tani waa aadaab ilaahay uu amray dumarkii rasuulka oo ayna guryahooda ku nagaadaan wa nisaau lummati tabacun lahuna fi dalik dumarka kale ummadda nebi maxamed ka midiina arrintaa waxay kala mid yihiin dumarkii rasuulka calayhi isalaatu wasalaam iyaga ayaaba uga mudanba alqurطubina wuxu uhi macnaa hadihi اlaaya alamru biluzuumi اlbeyt aayaddan macnaheedu waxa weeye amar la amrayo gabadhii gurigeeda inay joogto wain kana alkhiطaabu linisaءi الnabiyi calayhi الsalaatu wasalaam faqad dakala gayruhuna fiihi bilmacnaa hadalku si toos ah ugu wajahnaado dumarkii rasuulkee dumarka kalena waa soo gelayaa buuhi hada low lam yarid daliilun yakhusu jamiica annisaa daliil kale oo dumarkao dhan ku saabsani haddaanu jiri lahayn ayay aayaddan soo geli lahaayeen dumarka kale fakayfa washariicatu taafixatun bilusuumi الnisaa'i buyuutahunna wاlkafaafi can اlkhuruuji minha ila lidaruura maxaad u malaynaysaa bu uhi iyadoo shareecada ay la fatahayso macnaa ay ka buuxaan adilo dumarka amraysa inay guryahooda joogaan oo u diideysa inay baxaan inay daruura keento bixitaanka mooyaane rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi dumarka isagoo la hadlaaya sida shaykhaan ay wariyeen bukhaariiyo muslim udina lakuna qad udina lakuna an takhrujna lixawaaijikuna waxaa laydin amray dumaroo laydin idmay dumaroo laydin fasaxay inaad xaajadiina u baxdaan asalku waa inaanay bixin gabadho gurigeeda ay joogto mar ay dani keentay mooyaane ay ka maarmi weyne saasuu rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam u sheegay markaa hadday nin leeda waa inay ninkeedii ka amar qaadato way madaxweyney noqotay ninna way leedahay ninkeedii baa yidhi xafiiska tegi may sidee guriga ii joog xaq baana u leeyahy taa hadday diiddo amarkiisa ilaahay bay caasida hadday qaadatana mas-uuliyaddii uma dumeeday madaxweynihii baa gurigii ninkiisii ku xabisay mas-uuliyaddii ummadda sooma dayacmin sidaasoo kale dee shuruuddii waxaa ka mida gabadhiina xijaab ku baxda dumarka maanta madaxda laga dhigay waa tumataa iyadoo xijaaban waxa weeyaan oo jilbaab xidhan xafiiskeeda tagta maaf waa inaanay cadar ismarin daliilka sideedaad tawliyat lmara fi limama walmanaasib cala alimaama walmanaasib alcaama yu-addi ilaa dayaaci dawriha fi lumma wal hadda u fiirso gabadha haddii xilalka guud loo dhiibo gurigeeda laga saaro waxaa taa ka dhalanaya dawrkii ay ummadda ku lahayd inuu lumo kaalintii ummadda ay ugu jirtay inay meesha ka baxay waa maxay kaalinta dumarku ummadda ay ugu jiraan waa binaa lusra waa inay qoys qoys dhisaan tarbiyat lawlaad oo carruur ay rabbeeyaan ay koriyaan caqli ahaan jidh ahaan akhlaaq ahaan diin ahaan si guryaha ay uga soo baxaan rag saalixiin oo wanaagsan oo ilaahay caabuda oo mujaahidiina kaalinteedu waa inay ninkeeda xaqiisa ay ka soo baxdo wuxuu u baahan yahy guriga ay ugu diyaariso guriga dhexdiisa inay ugu khidmaysaa oo ay ugu adeegtaa waa waajib sida adiladu ay tilmaamayso kaalinteedu waa inay gurigeeda ricaayeyso gurigaa loo diray meel kale gabadha looma dirin waalmar'atu raaciyatun fii beyti zawjiha wa waladihi wa hiya mas-uulatun canhum bukhaariyo muslim baa wariyey gabadha waxaa loo diro allihii abuuray u diray guriga ninkeeda xafiisiyo meelo kale looma dirin iyo wasaarada iyo madaxweyneyo iyo caruurtiisa taasaana yowma alqiyaama la weydiinaya ina allaha saa'ilun kula raacin cama starcaah adayaca dalika am xafidahu qof walba ilahay yowma alqiyaama wuxuu weydiinaya wuxuu u diray ma ilaaliyo mas-uuliyadda ama ka soo baxay mise u dayaca gabadhii markay guriga ka baxdee madax ay noqoto gurigii baa dayacmaya caruurtii baa dayacmaya ninkii baa dayacmaya waxay leedahay ummaddii baan madaxweyne u ahay ama wasiiro oo xagga saraan ka dhisaya xaggii hoosena way ka baabiinaysa oo haddii gurigu uu kharimo oo qoysku uu baabao caruurtii ay tarbiyad xumays xumaystaan ummadduna way baaba-aysaa sidaaynu tilmaami doonaa hadday gabadhu arrintaa ilaahay u diray oo a guriga hawshiisa inay ka soo baxdo ay lumiso doontii ummaddu ay saarayd masaarkii saxda ahaa ee ay ku socotay way ka baxaysaa marka waxaa laga yaabaa inay qarqoonto ama ay ku dhowaato inay qarqoonto markhaatiga u weyne arrintaasina waa waaqica alwaaqica sidaa ha loo eego iyadoo dafiraadda la yska ilaalinayo iyo juxuudka gabadh kasta oo farabadisa bixitaanka gurigeeda ay ka baxdo gurigeeda iyo carruurteeda iyo ninkeeduba waa dayacan yihin wixii mas-uulka looga dhigay ayaa dayacan iska dhaaf dadka muslimiinta ee iimaanka lehe inay gabadhu guriga ka baxdo oo ay shaqo tagto oo ay warshado ka shaqayso iska daa waxa weeyaan inay madax noqoto mas-uuliyad guud ay qaadeen kuwa kufaarta ee caqliga leh ayaa xataa arrintaa markhaati ka noqday laba tusaalaan idinka sheegaya waxaa jira samwiil nin la yidhaahdo anuu ma deliishado gaalada hadalkooda mana cizeeyo mana sheeg sheego laakiin kuwa iyaga ku dayanaya ee cizaynaya ayaan usoo qaadayaa tusaalahan waxaa ninkaa lagu tilmaamaa inuu yahay min arkaani nahda alinjiliisiya yacnaa horumarka waddanka ingiriisku uu gaadhay rukumada uu ku taagan yahay bal hadalkiisa dhegeyso ina alnidaam aladi yaqdi bitashkiil اlmar'a fi اlmacaamili mahma tanshaw canhu min alharwati lilbilaad faina natiijatahu kanat haadima libinaai اlxayaati اlmanziliya wuxuu uhi nidaamka iyo qorshaha keenaya gabadha in laga shaqaalaysiiyo meelo gurigeeda ka baxsan dhaqaalaba arrintaasi ha ka soo baxee natiijadu waxay noqonaysaa mid dumisa noloshii guriga liannahu haajama haykala almanzil gurigu wuxuu leeyahay qaab dhismeed ayuu leeyahay qaab dhismeedkaas ilaahay subxaana wa tacaala uu u sameeyo oo ah ninku inuu noqdo mas-uulka guud oo isagu uu shaqo tago oo nafaqadiiyo biilkii reerka isagu uu keeno gabadhuna ay noqoto raaciyatulbeyt gurigaa mid intuu ka maqayay gudaha ka xukunta oo hagaajisa oo carruurtii tarbiyadaysa dhinacyadaynu sheegna o dhan ka tarbiyadaysa hadday baxdo iyadaa iska shaqo tagto haykalka noocaasa baa lumaya waxaa laga yaabaa ninkina inuu guriga iska hurdo gabadhina ay shaqo tagtay waa dhaqan xunoo xataa mujtamaceena imika aada ugu faafa ninkiina gurigu iska hurdaa gabadhina ay shaqo tagtay waa inuu isagu shaqo tago oo ugu yaraan shaqada iyadu qabanaysa isagu muxuu qaban waayo waxaad arkaysaa subaxa hore dumarkii oo kalahaaya qabla salaati alfajr salaad subax ka hor oo meelaha la fadhiisanaya khudradoo iibinaya ninkan uu iska hurda muxuu isagu u iibin waayo oo iyadoo odhan waayo fadhiga aduu carruurta quraacda u diyaariyo o iskuullada u kala dir haykalkii qaab dhismeedkii guriga ayaa lumaya wa qawada arkaan alusra arrinta noocaasi waxay dhidibada u siimaysaa buu yihi tiirarkii qoysku uu ku taagnaa wamazaqa arawaabit alijtimaaciya isku xidhayaashii bulshada isku xidhayo o dhan baa arrintaasi meesha ay ka saaraysa markhaati kale waa mid iyadana kaafirado khabiira amerikiya ay ku tilmaameen oo dictoorada waa gabadh ida ay magaceeda ku sheegeen ina sababa alazamaati ina sababa alazamaati alcaa'iliya fi amrika وsر kثرة الجرائم في المجتمع هو أن الزوجة تركت بyتها مجتمca maraykanka ee dadka qaarkood maanta ay higsanayaan uu leeyahay horumar bay gaadheen bay ka warramaysaa waxay leedahay waxyaabaha sababta u ah mashaak mashaakilka waaweyn ee qoysaska la soo darsa maraykanka dhexdiisa iyo sirta markaa ama sababta keentay jaraaimtu faldembiyeedadu inay ku bataan mujtamaca maraykanka dhexdiisa dad baa mooda maraykanka inay nabadgelya ay ka jirto nin wala dukaan haystaa qori buu kala soo jeedaa qori baad dukaankaaga ku ilaalisaa abadan yacnaa caalamka marka ixsaayaadka la sameeyo tirakoobyada waa meelaha ugu dilka badan weeye maraykanku akharu ljaraa'im ay ka dhacaan faldembiyeedyada waxay nu faraha badan marka waxyaalaha sababtooday ka warramaysa waxay leedahay sababtu waxa weeye gabadhii baa gurigii ka tagtay limaada litudaacifa dakhla alusra ninkii baaba shaqo tegay iyaduna waxay tidhi dakhliga kordhi waadna lacag soo shaqee fazaada daklu dhinac marka laga eego dakhligu wuu kordho ninkiina waa shaqo tego mushahar buu qaadanayaa iyaduna dee mushahar bay qaadanaysaa labadii kaan marka la ysku daro waxoogay baa dee kasoo kordhay bay tihi laakiin dhinaca kale maxaa ka dhashay wankhafada mustawa alakhlaaq waxaa se hoos u dhacay mustawihii dhaqanka wanaagsan iyo akhlaaqda ee ummadda dhexdeeda ina tajaariba ahbatat ana cawdat almara ila alxariim ila albeyt huwa ariiqatu lwaxiida liinqaadi aljiil اljadiidi min altadahwur aladi yasiiru fiih tajaaribta iyo cilmi baadhisyada la sameeye oo dhami waxay sugeen bay tidhi waddada qura ee lagu badbaadin karo jiilka cusub ee lagaga badbaadin karo burburka kusoo socda in gabadhu ay ku noqoto gurigeeda oo ay noqoto rabbatu beyt mid guriga daakhilka iyo gudaha ka hagaajisa sheekha mustafa sibaaci kitaabkiisa almar'atu bayna alfiqhi waalqanuun safxada laba boqol konton iyo laba ayuu hadalkaasi kusoo raray waa laga ya laga yaaba inaad maqashaan dadka qaarkooda dumarku iyagaa ragga wanaagsan soo saara hooyaa soo saartay oo ragga wanaagsan dhashay taa daliil uga dhiganaya inay gabadhu madax noqoto waxaanu leenahay taasi qofka hadalkaale isag hadalkaa isagu xujo ku yi oo hooyadii wanaagsane markaad gurigeedii ka saarto ee carruurteedii cidla ay kaga tagto ragga wanaagsanaanay ka soo baxayaan waxaan maqlaya gabadh idaacad ka hadlaysoo lahayd shaafici baa hooyadii baa soo saartay agoon buu ahaayo hooyadii baa soo saartay haddii hooyadii madaxtinimo doonan lahayd ka waran shaafici mu soo bixi lahaa marka hada xujatun calayhim taasi xujay ku tahay oo arrintan iyagu ay ku baaqayoona dumarki inay guryaha kasoo baxaan oo ay soo sharaxaan oo madax ay noqdaan oo meel kasta dumarka ay la qaybsadaan madaxweynaha ra-iisul wasaaraha wasiirada baarlamaanka meel kaste taa waxaa ka dhalanaysa sida aynu sheegnay burbur xagga qoyska halkay ragga wanaagsani ka soo baxayaan wallaahi gabadha shaqo tagtee suuqan yaro gaadhee gelinka horun intay yaro tagto haddana markiiba soo cararta ayaa dareemaysa dayaca gurigeeda sii qabsada inta ay ka maqan tahay iyo arrintaas inay carruurteeda ka go-an tahay xaqiiqa weeye daliilka wax markaa sabab u noqonaaya in ummaddii xagga hoose ay ka soo burburto halkii ummaddu ay ka soo dhismi lahayd suurtagal maayo in shariica alislaamiya ay fasaxay rag baa hawshan qaban kara dumarkuna kaalintay ugu jirayaan ummadda markaasaa ummadda waxay noqonaysaa mid mas-uuliyaddii guudna cidi ay u hayso mas-uuliyaddii guriga iyo hagaajintiisana ay cidi ugu qaybsan tahay laakiin marka kursigii laysugu yimaado kii baarlamaanka iyo kii wasiirka iyo kii madaxweynaha ee guryihii oo dhami ay soo dayacmaan ummaddaasi waa ummad burbur uu kusoo fool leeyahay daliilka sagaalaad waxaa cid kastoo maanta masaladan ka hadashaa ay qirsan yihiin in gabadhu arrimo muhima oo nafteeda iyo nolosheeda khuseeya aanay mas-uul ka noqon karin dumarka la midkaana aanay mas-uul uga noqon karin sidee bay markaa ummadda o dhan mas-uul uga noqon karta hal tatawalla almar'a taswiija nafsiha gabadhu ma isguurin kartaa iyada oo nin maysa siin karta abadan hooyadu inanteeda ma bixin kartaa oo nin ma u hibayn kartaa ma siin kartaa waa maya hadday jawaabtu maya tahay sidee waaya ummaddo dhan ugu talinaysa haddii mas-uuliyaddaa yare guurka uun ku kooban loo diiday oo la yidhi dumarku shaqo kuma lahay raggaa iskale maxaad u malaynaysaa mas-uuliyaddii guudoo waxyaabaha hoos imanaya guurku uu ka mid yahay oo gabadh hooyadii inanteedii ma bixin karto waayo gabadh baan weliba lahayn ama raggii mas-uulka ka ahaa ay isku qabsadeen oo midna uu yidhi hebel baan siiyey midna hebel baan siiyey isla hal mar hadday kala horreeyaan ka hore ayuunbay tiisu soconaysaa mas-uuliyadda guurku iyay ku wareegeysaa xaakimka soo ma ama qaadiga ha noqdo ama kii madaxweynaha ummaddaba u talinayay oo fain ishtajaruu fasulطaanu waliyu man laa waliya labaa ka yihi rasuulku haddii gabadha raggii mas-uulka ka ahaa ay masaladaa isku maandhaafaan xaakimka ama qaadiga ayaa weli ka noqonaya gabadha aan weli aanahayn aan lahayn haddii ruux dumara ay tahay ka waran ta kursiga kusoo fadhida weli ma ka noqonaysa abadan rasuulku wuxuu yihi alayh الsalatu asalaam laa nikaxa ila biwaliy waxaa kaloo rasuulku uhi laa tuzawiju lmar'atu lmar'a gabadhi gabadh ma bixin karto ma guurin karto walaa tuzawiju almar'atu nafsaha iska dhaaf inay mid kala bixisee nafteeda ma bixin karto markaa balarta halkaa soo gaarhaan ibnu maaja wariyey waana xadiid saxiix masalada hore ha in yaroo aan ka tegoon islahaa sheeg ayaan xusuusta oo ah shubho ama wax daliil loo ekeysiiyo dadka qaarkood ay sheegaan dadka qaarkood baa waxay odhanayaan dumar oo dhami dee rag ma laha qaar aan guursanba baa jira ama ragga ay kala tegeen dumar oo dhami carruur gurye kaga dayacanta ma laha wa haadihi shubhatun daciif shubha aada u liidata wey waxaanu leenahay ta ninka li haddayse soo sharaxdo ma loo diidaya ta caruurta li haddayse soo sharaxdo ma loo diidaya haddii la yidhaahdo looma diidayo dee shubhadii jabtay markaa dumar oo dhan hawshii adaa kusoo fasaxay tii ninka lahayd iyo taan lahayn iyo tii carruurta lahayd iyo taan lahayn haddaad tidaa waa loo diidayaana xuquuqdii dumarkaaad u hadlaysaye dumarkana waxaa badan kuwa ragga le caruurtana leh intay in leegoo dumarka ka mid aad xuquuqdoodii meel kaga dhacdo markay doodaan se maxaad ugu jawaabi idhahdaan aniguba dee ruux dumara baan ahay taa nin kale waan ula simana taa ninka lahayn waan ula simana inaan madax umadda u noqdo taan carruurta lahayn waan ula simana ee arrintaasi ay ku dooddo maxaad ugu jawaabi doonta ta kale qawaaniintoodaaba xidhaysaba oo nin baad leedoo madax ma noqon kartid gabadh lagu odhan karaa ma jirto ama carruur baad leedoo madax ma noqon kartid marka dumarkao dhami waa ku fasaxayin weeye ee arrintana dumarku arrintaa kama sinna waa iska afgobaadsi weeyaan waa wax iyaguba ay ogyihin inaani waaqici aan ahayn daliilka tobnaad akhara alislaamu annisaa islaamku dumarka ragga wuu ka dambaysiiyey wuxuu ka dhigay kuwo ka dambeeya ragga hore waxaynu usoo sheegnay marka laga warramayo suldada iyo maamulka guriga ninkaa loo dhiibay alrijaalu qawaamuuna cala annisaa waxaana gabadha lagu waajibiyey inay ninkeeda adeecdo oo ay kaga amar qaadato wixii macruufa wixii aan ilaahay sharcigiisa aan ka hor iman ahayn xataa fii umuuri alcibaada arrimihii cibaadada ayaa dumarka laga dhigay kuwo ragga uga dambeeya oo sufuufta salaada waxaa laga dhigay dumarka kuwo ka dambeeya ragga kama horeyn karaan lama sinmi karaan ilaa ay culimada ama fuqahadu ay ka doodaan haddii dumarkii ragga ay la sinmaan salaadda xukumkeedu muxuu noqonaya inay ka horeeyaan iska daayo islaamku safafka dumarka ee salaada safka u khayr badan wuxuu ka dhigay ka u dambeeyey ragga ka fog ka u shar badanna wuxuu ka dhigay kan u soo horeeye usoo xiga ragga iska dhaaf inay imaam noqotee siday markaa gabadha raggii inay sidaa uga dambayso weliba ay uga durugta la amray hogaamiye guud ummadda ay ugu noqon karta waxaynu ognahay xuquuqda xaakimka waxaa ka mid a inuu isagu dadka tukiyo oo ninka gurigiisa laguma tukan karo laguma tukin karo imaam looguma noqon karo haddaanu isagu ogolaan isaga ayaa xaq u leh gurigiisa dadka ugu yimaada inuu tukiyo waxaa laga soo reebaa xaakimka hadduu madaxweynihii ama qof almuhim adiga kuu taliyaa uu yimaado gurigaaga isaga ayaa xaq u leh inuu ku tukiyo walihaada ummadda ayaa tukin jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam intuu noolaa isagaa imaam u ah markuu xanuunsado ee uu masaajidka xaggiisa usoo tallaabeyn kari waayena si uu dadka u dareensiiyo inuu abubakar yahay ninka u mudan inuu noqdo ninka ummadda hogaaminaya rasuulka inuu noqdo qofka ummadda hogaaminaya rasuulka dabadi ayuu wuxuu uhi muruu abaa bakrin falyusalli binnaas abubakar fara dadka ha tukiyey waana ta markii dambe saxaabada ay u daliishadeen inuu isagu u mudan yahay hogaaminta ummadda oo radiyahu rasuulu llahi lidiinina falaa nadahu lidunyaana rasuulka ilahay baa raalli uga noqday inuu diinta nagu hogaamiyey bidhahay oo una tukiyo marka inuu adduunyada nagu hogaamiyo saanaan raalli uga noqonahayn marka gabadhii haddii ay ummadda madaxweyne unoqoto talo ma tukinaysaa raggii arrin inaanay bannaanayn la ysku waafaqsan yahay daliila koob iyo tobnaad intan idiin ballan qaaday laban ku daree gabadha xagga abuur ahaan waxaa jira waxyaabo ay la gaar tahay iyo xaalado la soo darsa oo mararka qaarkood inay danaheedii gaarka ahaa qabsato ka hor istaaga ama ka carqaladeeya iska dhaaf inay ummad dhan ay hogaamiseen cawaarib khilqiya baa jira waxayba la soo darsaya xagga abuurka ilaahay wuxuu ku abuuray xayd ayuu dumara ku ibtileeyey siduu sheegay caaisha waa arrin ilaahay uu ku imtixaamay banaati aadam ibtilaa buu ku sheegay rasuulku waa arrin dhibkeeda leh xaalad gaara gabadha gelinaysa oo xanuunna wadata oo mararka qaarkood danaheedii gaarkaa inay qabsato ka hor istaagaysa waxaa ka mid ah alxamd gabadhii uur bay yeelanaysa xaaladaha kala duwana uu maro waa la ogyahay rag iyo dumarba waa ogyahay iyo dhibaatada iyo culayska hawshaasi ay leedahay iyo mararka qaarkood in la yidhaahdo afar bilood jiif o haba kicima madaxweynihii baa dhakhtarku wuxuu u qoray afar bilood jiif o haki nifaaskii baa imanayo gabadhi way umuulaysaa marka waxaa jira xataa nuqsaan xaggii khilqada abuurka ah waxaana la rabaa qofka ummadda hogaaminaya xagga abuur ahaan inuu dhamaystirnaado oo alma almaawardi wuxuu leeyay kitaab axkaamu sultaaniya cidda ummadda madax u noqonaysa iyo shuruudda laga raba iyo mas-uuliyaadka saaran iyo masaa-ishaasuu kaga hadla waa kitaab aada u qiimo badan markuu shuruud alimaama tirinayo wuxuu ku daray salaamatu alacdaa'i min naqsin yamnacu can istiifaa'i alxaraka wa surcati nuhuub in qofka ummadda madax u noqonaayo xubnihiisu ay ka maran yihiin nuqsaan sabab ugu noqota waxa weeyaan dhaqdhaqaaqa qofku inuu dhamaystirmi waayo ama si dhaksa uu ugu kici waayo hawshuu rabay inuu qabto ama mas-uuliyaddii saaray waxaa laga yaaba dadka qaarkood inay ku doodaan oo dee aada maqliseenba madaxweyneha ninkiiba waa xanuunsan karaa wadna xanuun baa kusoo boodi kara keliya xanuun baa kusoo boodi kara la xanuunka dadku way u siman yihiin laakiin kuwani maaha xanuun qofka kusoo boodaya ee waa maxay waa umuur khilqiya bishiiba mar bay gabadha soo maraysa waxa laga yaaba sanadkiiba mar hawshan inay soo marto waa arrin abuur ahaan dumarka ula socota marka loogama qiyaas qaadan karo xanuunada guuda rag iyo dumarba ay u siman yihiin in loo qiyaas qaataana caqli ahaan bay khalad u tahay intaan sharciba aan la soo gaadhin in la yidhaahdo dumarka aanu ka hadlaynaa waa dumar waxaasoo dhan ba aan lahayn oo waxa weeyaan aayisaat ah wallaahi iyo isna min almaxiid kuwaan u doodaynaa waa kuwa inay madax noqdaan oo aan ama aan rag ba lahayn ama dhalmadaayi taana jawaabteedu horey noo soo martay oo waxaanu leenahay dee bal ka warranta iyadoo aan hayso ahayne nin lehe tarmaysa ee umulaysa hadday soo sharaxdo ma loo diidayo mise looma diidayo haddii loo diido se xaqeedii meel ma lagaga dhaca mise lagagama dhici maxaase loogu diiday haddii loo diido lagu saleeyey qodobka labiyo tobnaad ee u dambeeya waxaanu leenahay waxaa ka dhalanaya gabadhu inay xil guud ummadda u qabato dhibaatooyin badan oo aynu odhan karno waxay ka mid yihiin asbaabta ay shareecada islaamku u diiday inay dumar xilalkaa guud qabtaan waxaa ka mida mafaasidda ruuxa dumarka looma ogola in ay safar gasho masaafo safara u socdaasho iyadoo aanu la socon ninkeedii ama aanu la socon maxram nin maxaarimteeda ka midi waxaaynu ogsoonahay mas-uuliyaddu ma madaxweyneha noqoto ma kuwa ka hooseeyeen waxay keensanaysaa safar waayo qofku halkuu degan yahay un dadka jooga uma taliyo ee uma gobollo kala degan masaafaad kala fog kala degan ayuu qofku u talinaya mar walbana gabadhi waxa laga yahada maxram aanay lahayn mar walbana maxram raaca heli mayso ninku mi maxram u baahanya ku yar mu iska dhaqaajinaya madaxweyneha ninkii lakin waa inay maxram baadi doonto hadduu maxramki jiifu xanuunsanaya ka hor ama uu diidoba u idhahdo kuma raacayo anigu ma ilaahay bay caasiyo way iska safri mise way iska fadhiyo xilkii ay haysay baa dayacdi soo labadaa midun maaha laa yaxilu limra'atin tu'minu biاllahi walyawmi alaakhir an tusaafira ila wamacaha duu maxram uma banaano gabadh ilaahay iyo maalinta aakhiro rumaysan inay socdaasho iyadoo aanu la socon maxramkeeda waxaanaynu ogsoonahay dumarka maanta madax noqday sida ay u socdaalaan iyo mafaasid iyo dhibaatooyinka arrintaa ka dhasha xumaan ka dhalaysa awgeed un baana shareecadu hawsha ay u diiday iyo dhibaato gabadha ka soo gaadhaysa safarka bilaa maxramka ah xajkiisa oo cibaado ma aha ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa uu yimi nin oo wuxu uhi uktutibtu fii qaswati kada wa kada waxa laygu qoray duulimaadka meel heblaayo lagu qaadayo ciidanka meesha ku duulaya baa laygu daray wa mra'atii kharajat xaaja gabadhaydina ama xaaskaygiina way baxday iyadoo xajiisa bukhaari muslim baa xadiidka wariyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam mu odhan cibaaday tegaysaa hawl weyn bay soo qabanaysaa iska daa maanta waxaa laga yaaba in la dhaha safar bilaa maxram iyo waxanaad ka hadlaysaa hawshay qabanaysa iyo maslaxadda ku jirtaa ka weyn bal rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi irjic jihaadkii buu ka celiyey ninka ood garanaysaan qiimaha uu leeyahy dirwatu sinaami lislaam waa kuruska iyo baarka quruxda islaamka weeye irjic fa xuja maca imra'atik noqo oradoo buu yihi oo xaaskaaga la xaji mu odhan ma islaam weyn baa mise waa shabad ma waxay la socotaa dad wanaagsan mise dad xun keliyeed baa safraysa mise rufqay la socotaa irjic faxuja maca imra'atik noqo oo la xaji xaaskaaga waxaa ka mida mafaasida ka dhalanaysa alkhalwa alkhalwatu birijaali alajanib gabadho hadday madax noqotay madaxweyne noqotay kasoo qaad inay meel kula gooni noqoto nin ajanabi ka ah oo saygeediina aan ahayn maxaarimteediina aan ka mid ahayn ma iska ilaalin kartaa gabadh madaxweyne arrinta noocaasa weliba maanta caalamkan aynu ku noolna madaxweynea u imanaya safiirbaa u imanaya wuxuu leeya shir baan kula gelaya waa kelideed markaa in hoosta ay ka soo xidhaan qol rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam arrintaa wuu nahiyey ama waxay odhan doontaa keliya shir kula geli maaye dad kale ay nala soo fadhiisanaya oo dabeetana siro dawladdu leedahay waa fashilmi doona ama kelidii bay la geli doontaa shiro amarkaa rasuulkay khilaafi lafaheedii bay u dambaabi labadaasay udhaxaysa arrinta saddexaad waxaa ka dha alikhtilaat birijaal inay ragga dhex gasho rag iyo dumarkana shareecada islaamku way kala socday xataa meelihii cibaadada lagu kala soocay oo masaajidka sida raggu isugu dhex jiraan dee dumarku isugumay dhex jirin ha isuba furnaado laakiin waa kala dambeeyeen oo sufuuftaa dambey dumarku lahaayeen ragga waxaa la amray inaanay kicin ilaa dumarku ay tegayaan markii ay dhacday waddadaa in rag iyo dumarka is isku dhex darsameen masalada in badanna waan ka hadlay innagana way nagu dhacdaa iminka markan masalada ka dareerayno cid waddadaas wada dhex gelaysa dadka lala hadlayaad ku jirtaan cid kaloon ha sawireen oo xukumka adigu ha isweydaarini waa inaad adigu aada isku dabaqdo waa inay dumarku koono maraan waddada dhinac ka maraan oo ragga aanay dhex gelin ragguna saasoo kale dumarka waddada dhinacooda waa inay u banneeyaan markii ay dhacday isdhexgal masaajidka iyadoo laga dareeray rasuulku nin dhawaaqo u diray yaa macshara annisaa istaakharna laa taxquqna aariiq fa inahu laysa lakunna wasadu ariiq abu daawuud baa xadiidka wariyey dumarow dib uga joogsada ragga waddada bartankeeda idinku ma lihidin dhinacyada mara dumarka waa hoggaansameen amarkaa rasuulka calayhi isalaatu wasalaam wa kaanat ilmar'atu taltasiqu biljidaar xataa ina hawbahaa layaclaqu biljidaar maxaa dhici jiray in gabadhu siday ragga uga durkayso ay gidaarka waddada dhinaceeda hadde markaa ooda ah ama qoryaha ay isku dhajiso ilaa marada waxa weeyaan uu ka qabsado gabadh madaxweyne noqotay ama wasiir noqotay halka ikhtilaaf iskaga ilaali ama baarlamaan gashay ama guurti gashay boqolooday bay dhex fadhidaa imise wasiir bay dhex fadhidaa saa loo soo golaynayo xaggana mid baa ka xiga xaggana mid baa ka xiga waa musiibo guud oo ummadda haysata laakiin marka ay hawlaha mas-uuliyadda ay faraha la gashana arrintu way kasii daraysaayo ooday sii jebinaysaa waxaa kaloo arrintaa ka dhalanaya inay rag gabadhu la hadasho iyadoo xaajo ama dan sharciga aanay keenin asalku waxa weeye gabadhu inaanay la hadal ragga ajanabiga ka ah iyadoo xaajiyadani keenta mooyaane haddii xataa iyadu ay iska ilaaliso kuway u talinaysa iska ilaalina mid dhurmayabaa usoo gelaya suu doona la kaftamaya oo suu doona isaga hadlaaya iyaduna markaa waa la hadlaysa alkhuduuc fi lqowl xataa inay ku dhacdaa laga yaabaa oo ilaahay subxana wa tacaala dumarka u diiday hadal dabacsan oo quluubta ragga waxgelinaya inay kula hadlaan ragga falaa takhdacna bilqowl fayamaca aladi fii qalbihi marad ayuu hi ilaahay subxaana wa tacaala dhibaatooyin kaloo fara badan oo laga yaabaanu inaanan xusuusnayn ama inaanan khibraddeeda lahayn maadaama aanan siyaasaadka iyo mas-uuliyaadka aanan dhex gelin inay jiraan baa laga yaabaa oo dad markaa iga xoogagaalsanay ay jiraan waxaan kusoo gabagabeynayaa waxaa laga yaaba dadka qaarkood in idhahaan qur-aanka waxaa lagu sheegay dumar madax noqday gabadhii reer saba u talinayso kale tusaale ay usoo qaataan waa qiso qur-aanka lagu sheegay laakiin qur-aanku miyuu yidhi way bannaan tahay inay gabadhu madax noqoto ilay qisatu fircoon ba qur-aanka waa lagu sheegay miyay daliil u tahay fircoon wuxuu sameynay inuu sax ahaa gabadhaasi waxay sameynaysay ama ay samaysay inay sax ah inuu saxa ahaa yacnaa sheegista qisada qur-aanka lagu sheegay daliilu maa qur-aanku waxay ummadu sameeyeen khayr iyo shar baa lagu sheegay laakiin qur-aanku wuxuu sheegay inaanay banaanayn inay dumar rag u taliyaan ayuu si cad u sheegay talinta raggu ay leeyihiin rasuulkiibaa si cad u sheegay xadiidkii rasuulkaad iskaga tegaysa kiso gabadh kaafiradoo la qur-aanku uu ka sheekeeye aad daliishanaysa kayfa taxtaju bificli imra'atin kaafira saad u daliishanaysaa gabadh kaafirada ficilkeeda waad uga tegaysaa aayaadka qur-aanka ee masaladan aad ka hadlaysa ku cad iyo axaadiida rasuulka caleyhi salaatu wasalaam iyo iswaafaqa masalada xukunkeeda culamaa ulislaam ay isku waafaqeen ta kale markii ay islaamtay yacnaa xukunkeediina sidii usii waday lama sheegin bal aayaadka qur-aanka waxaa laga dareemayaa inay talada uga hadhay nabiyullaahi sulaymaan isaga waxa weeyaan taladiisii iyo maamulkiisii ay hoos timi oo aanay markaa sii talin markaa taasina wax xujo ah ma aha waxaan kusoo gabagabaynayaa dumarku gurigooday mas-uul ka noqon karaan yacnaa fi maa cada zawj ninka wixii ka soo hadha carruurtii iyo dumarii kale la joogiya iyagaa mas-uulka ah arrintanna waa arrin garbiga ama reer galbeedka reer galbeedka ama kufaar oo dhan isku daro dhibkeedii markay arkeen ay doonayaan innaga inay noo soo waaridaan waxay doonayaan halkii iyagu ay ku ilka beeleene ay socodku uu kaga go-ay iyo gidaarkii madaxa ay kusoo dhufteen inay inagu socodkeennaba ka bilowno saasay nala doonayaan mukhaadka ama qorshuhu waa in dumarkeenna guryaha laga saaro waa in ummal islaamiya la qaybiyo rag iyo dumar murmaya oo xil isku haysta iyo xuquuqdii raggaa maqan iyo xuquuqdii dumarkaa maqan in loo qaybiyo ummadda halkii umma ummal islaamiya ay ahayd umma waaxida oo mas-uuliyaadka iyo shaqadana ilaahay subxaana wa tacaala uu qaybiyey marka waxaa leey dadka muslimiintii dadka kufaarta qorshayaasha noocaasa wata afkaartooda soo qaatay ee dabadaha inagaga soo noqonaaya ama halkanba casharo lagu siiyey intaa casharaa ka socda waddanka siminaarunbaa dadka loogu magacaabaayo shan shan dollar ama afar afar dollar iyo xabad sabanab iyo laba xabo laba xabo saabuusaa ayaa dadka inta loo dhigo ayaa la dhaha siminaar baa laydiin qabta markaasaa maxaa la sameeya laba arrimoodun in wax lagu shubo aan wanaagsanayn wixii wanaagsanaana laga shubto saakiin weeyaan dadku dad baa cuquushoodii iyo afkaartoodii iyo ikhtirac hal abuurnimadoodii afar dooro laga siisanaya ohanaya bal hadloo arrintaa ka dooda oo la qoranaya waa daraaso dhan talooyin baa laga qaadanayaa qorshayaal daraasaad oo masaakiin kuwana afar doorar baa u muuqda iyo intaa yar waxa weyan aynu sheegnay waxna waa lagu shubayaa intaa gaar ahaan waxa weeyaan dumarka waxaana casharada noocaasana in aada looga digtoonaado wey oo ummadda aan lagu sii dayn waxaan hay-adaha lagu magacaabay oo dawladda gaar ahaan wasaaradaha qaabilsani ay ka xakameeyaan oo wixii ummadda markaa waxtar u leh loo fasaxo ee aan diintooda iyo dhaqankooda iyo horumarkooda aan waxba yeelahayn gawaadhi cadcadun bayna dhex wareegaysa iyo guryo waaweyn oo fiilooyin oo kiraysan baad arkaysa iyo siminaarada noocaasa wax muuqdoo la qabanayana inta badan arki maysa andar min annaadir wax aada u liita yacnaa shaksi qura oo waddanka u dhashay oo dadaalay ayaa waxaa laga yaabaa iskuullada iyo ceelasha iyo masaajidada iyo waxyaabaha uu dhisay in hay-adahoo dhan haddii laysu geeyo aanay qaban oo aanay dhisin waxay qaban kari waayeenna maaha laakiin inay wax qabtaan ayaan talagelkoodu aanu ahayn qorshayaal kale hay-aad litajasus hay-aad shaqadoodu ay tahay basaasin basaasitaan ummadda ay basaasaan kuwo daraasaad wada oo dadka maskaxdooda raba inay tuujistaan oo ay nuugaan kuwo soo shaqo tegey kuwo qorshahoodu yahay ummadda inay diinta ka bedelaan kuwo qorshahoodu yahay akhlaaqda ummadda in la kharibo iyo dhaqankeeda waxaasoo dhan baa caalamkan maanta isdhex socda oo u baahan dadka muslimiinta ahi inay noqdaan calaa xadar kuwa waxa weeyaan ka digtoon qofka muslimka ahi marnaba ma aha inuu arko kufaartu inay naasixiin u yihiin oo ay wanaaggiisa ka talinayaan ilaahay baa ku sheegay fi lqur'aani alkariim inay cadowgeenna yihiin warka kale aynu doonaynaa waa maxay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wa caduwakum awliyaa muuminiintaay ha ka dhiganina cadowgeyga waa cadowgii ilaah iyo cadowgiina idinka xigta ha ka dhiganina mucaamalaad dunyawiya waa lala yeelan karaa oo dhibkoodana aad iska ilaalinayso laakiin xigtaha ka dhigan qalbigaagana meelyay ku yeelanin hana jeclaanin raallina ha ka noqonin sharkoodana mar walba iska ilaali oo ka digtoonow wallahu aclam waxka wabilahi towfiiq wsala allahu calaa nabiyina muxamedi wcala alih wasaxbihi waslama tasliima kaiira walaalayaal haddaad rabtaan inaad ogaataan duruusta cusub muxaadarooyinka cusub dowladaha cilmiga ah ee ka dhacaya adduunka waxaad soo booqataan ww w dt manhaj online com